raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaarta hawada naga dhegaysataa iyo caawa khamiis taariikhdana ay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha abriil sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaannu idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono xukuumadda soomaaliya oo ku dhawaaqday in tiradii ugu horrayso muwaadiniin soomaaliyeed ah ay ka soo daabushay waddanka suudaan oo ay ka taagan yihiin colaado u dhexeeya ciidamada waddanka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa tirada muwaadiniinta soomaaliyeed ee laga soo daadgureeyay waddanka suudaan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya qodobada kale una caawa idiin soo gudbin doona waxaa ka mid ah warmurtiyeed ka soo baxa shir madaxeedka dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya oo ka qabsoomay dalka uganda haddaba maxaa lagaga hadlay shirkaasi maxaase ka mid a warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka waddamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya caawa hayeen idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doono guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cud faysal cali waraabe oo dhaliilay ergada nabadda dhaqanka koonfurta ee ku sugan magaalada hargeysa islamarkaasina halkaasi u tegay dhexdhexaadinta dhinacyada ku diriraya magaalada laascaanood haddaba muxuu faysal cali waraaba ka yidhaahday ujeedka ergadan ay u tageen magaalada hargeysa caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa islamada waxaan idiin soo gudbin doonaa golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyey magacaabidda xisaabiyaha guud ee dowladda iyo heshiisyo oo ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo qatar caawa ayaannu idinla wadaagi doonaa islamada waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada booliiska jubbaland oo howlgallo ka sameeyey magaalada kismaayo soona bandhigay maandooriyo tiro badan oo ay ku qabteen howlgalladay ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo caawa ayaannu idinla wadaagi doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordhaa intaynu wareegka ku guda jirno ayaad dhegaysan doontaan farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mujadda hirarka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis fmkaasoo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheenna ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo fmku uu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay dhegaystayaal habeen wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee wareegga wararka dalsan ayaanu guda geli doonaa wararkeena waxaanu caawa ku bilaabi doonaa gor waxaan idiin soo gudbin doonaa warar ku aadan shirmadaxeedka lagu soo gebagabeeyey dalka uganda ee u dhexeeya madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya islamarkaasina uu ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hase haatee wararkaasoo idil waxaan ka hormarinayaa dowladda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqday in muwaadiniintii soomaaliyeed ugu horeeyey ee ka soo daadgureysay dalkaasi uganda dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay muwaadiniin soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalkaasi ee suudaan ku goodoonsanaa waddankaasi oo ay ka taagan yihiin colaado u dhexeeya ciidamada dalka suudaan ayaa dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey ciidamada marka aan idhaahdii muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi suudaan waxa uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac oo warbaahinta la hadlay maanta uu sheegay ama uu ka warbixiyey xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xaniban dalka suudaan iyo ilaa iyo xilligan intay dowladda federaalka soomaaliya ka soo daabushay waddankaasi faraan ayaheed markii wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay sheegtay inay ku mashquulsan tahay in muwaadiniintaasi siday ugu dhaqsiyaha badan ay dalkooda dib ugu soo celiso maadaama wadamada ay muwaadiniintooda ka joogaan dalka suudaan oo xaalad colaadeed galay ay bilaabeen inay dadkooda ka daadgureystaan gaar ahaan caasimadda waddankaasi ee khartuum ayaa xukuumaddu waxa ay sheegtay in tan iyo markii ay colaadahaasi bilowdeen ay ku mashquulsaneed sidii muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan looga soo samata bixin lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa faahfaahin ka bixiyey ilaa iyo xilligan tirada muwaadiniinta soomaaliyeed ee laga soo saaray waddankaasi ay colaadaha ay ka taagan yihiin ee suudaan xilli uu sheegay in tiradii ugu badneed ay ka soo daadgureeyeen waddanka suudaan
waxaanu maanta goor dhoweyd eh, ka soo baxnay oo soo eh, gebagabaynay shirkii golaha wasiirada oo ah kii u horeeyey eh, intii ay dhammaatay bishii barakaysneyd ee rabadaan eh, iyo ciiddii ka bacdi guud ahaan howlaha habsame u socodka dowladdu waxay u socdaan sidii loogu talagalay waxaan maanta halkan u soo holanay inaanu laba qodob eh, la wadaagno bulshaweynta soomaaliyeed taasoo ah eh, arrimihii eh, lagaga dooday golaha wasiirada waa arrinta eh, dagaalka eh, iyo colaadaha ka bilaabmay dalka aynu walaalaha nahay ee suudaan eh, iyo muwaadiniinta soomaaliyeed halkaa ku sugan iyo dowladdu waxay ka qabatay kana qabanayso marka u horeysa waxaynu dhammaan dowlad ahaan iyo dad ahaanba u ducaynaynaa walaalaheen reer suudaan oo in badan dadka soomaaliyeed waxtarna u lahaa iyo qaranka soomaaliyeedba inuu ilaahay eh, ka soo samato bixiyo Eh, colaadda dalkoodii ka dilaacday annaga ayaa garan karna qaran burburay iyo dhibta ka dhalan karta waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu u sahlo oo ay wada hadal iyo wada xaajood iyo isu tanaasul ku dhammeeyaan xaaladda hadda cakiran ee dalkoodana samata bixiyaan intaa ka sokow sida aada la wada socotaan eh, walaalayaal waxaa weeye dad eh, soomaaliyeed oo tiro lixaad le ah ayaa ku sugan dalka suudaan u badan arday soomaaliyeed baac mushtari iyo dad muwaadiniin ah oo in badan halkaa joogay tirada dadka soomaaliyeed ee sharciga ku leh dalka suudaan waxaa lagu qiyaasaa markii aanu warsannay wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada eh, ka howlgala waxaa lagu qiyaasaa ilaa laba kun iyo lix boqol tiro u dhow inay sharci ku lahaayeen dalka suudaan waxaa intaa dheer ilaa boqol kale ee waxaan leeyahay kun qof oo kale inay ku sugan yihiin eh, ayaa la qiyaasaa suudaan oo duruufo kala duwan ay ku joogaan qaarkoodna ay musaafiriin yihiin sida aada ogsoon tihiin dadaallo kala duwan ayay fidinayeen hay-adaha dowliga ee soomaaliyeed laga soo bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda hay-adda sodma ergeyga gaarka ah ee madaxweynuhu u magacaabay arrimaha dib u soo celinta dadka soomaaliyeed ee ee- ee qurbaha ee ku ildaran ilaa hadda waxaa si joogto ah uga howlgelaya horta dowladdu waxay magacowday sida aad ogsoon tihiin guddi ka kooban labaiyo toban xubnood oo ka kooban wasaaradaha kala duwan ee howlahan siyaabaha eh, khaaska ah ay ay u saameynayso sida wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga arrimaha gudaha caafimaadka eh, wasaarado noocaas oo ilaa eh, tobaneeye ah iyo ergeyga gaarka ah ee arrimahan ee, u- u u qaabilsan ayaa guddi ee, loo aasaasay guddidaas ee, iyo hay- iyo- iyo iyo hay-adaha hoostaga shaqo weyn ayay hayeen muddadii colaadan ay bilaabantayba waxaa si joogtaa uga howlgala xuduudaha suudaan ay la leedahay etoobiya mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee, safaaradda soomaaliya ee ee, etoobiya ee, oo halkaas ku soo dhoweeya lana qabta ee, intii ee, tamartooda wax walba ay la qaban karayeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee xuduudda timaada waxaa sidoo kale iyana heegan ku jira oo xuduudahana jooga shaqana ka haya sida ay u samata bixin lahayn muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka soo eh, qaxaya dalka suudaan ee, mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adaha kale ee dowladda ee dalka south suudan safiirada howlwadeennada kala duwan ee safaaradahaas waxay si joogto ah habeen iyo maalin uga shaqaynayaan sidai ay ummadda soomaaliyeed ee colaaddaasi ay saamaysay ugu gurman lahaayeen dalkoodana lagu soo guryo xilin lahaa waxaa xusid mudan ilaa shan boqol iyo lix boqol in u dhexaysa oo soomaaliyeed inay ilaa hadda yimaadeen xuduudda etoobiya halkaasna loogu adeegayo oo duruufta adag loogu shaqaynayo lagana shaqaynayo siday dalka ugu soo noqon lahaayeen in boqol iyo toddobaatan ilaa laba boqol ku dhowna waxay u gudbeen xagga south suudan iyana waxaa laga shaqaynaya sidai ay geyiga u iman lahaayeen Eh, dadyow baa jira laga soo eh, iyana laga soo daabulay eh, south suudan oo la keenay kenya kabacdina halkan la keenay oo aanu aada uga mahad celinayno mas-uuliyiinta dowladda kenya khaasatan eh, wasiir eh, aadan ducaale oo arintaas eh, run ahaantii gurmadka u fidiyey muwaadiniinta soomaaliyeed oo iyagu dalkaba soo gaadhay ilaa sagaal iyo toban muwaadin oo dalka gudihiisa yimi qiyaasta dhowrka kun ah ee dadka soomaaliyeed ee ku nool ee ku noolaa suudaan dowladdu waxay ku dadaalaysaa iyadoo kaashanaysa hay-adaheeda kala duwan iyadoo kaashanaysa bulshaweynta soomaaliyeed ganacsatada in dadkaas lasoo guryo celiyo oo gurmad loo fidiyo Ee, xarun ayay samaysteen ay ka howlgeli doonaan call center baa la sameeyey iyo nambaro dadku ay soo wacaan duruuf adag weeye daryeel bay dadku u baahan yihiin dumar baa ku jira iyo hablo waxbaranayay caruuraa ku jira ee, dad xanuunsanaya ku jiri kara waa sababta wasaaradaha kala duwan la isugu daray halkaa markaa guddidaas ayaanu filaynaa inay arintaas ka soo dhalaasho dadka soomaaliyeedna loo gurmado qodobka labaad ee isna ugu weynaa golaha wasiirada maanta aanu ka hadalnay waxa weeye in la bogaadiyo hay-adaha amniga guud ahaan ee, ciidamada qalabka sida ee, kuwa ee, khawaarijta kula dagaalamaya aagaga hore ee, gobollada sida galmudug hirshabeelle jubbaland koonfur galbeed dhammaan gobollada oo hadh iyo habeen naftooda u huraya dalkan iyo dadkan sidoo loo samata bixin lahaa cadowgana looga cidhibtiri lahaa waxaa iyana si gaara loo bogaadinaya ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ee ka shaqeeya gobolka banaadir magaalada muqdisho oo bishii rabadaan iyo ayaamahan dambe danaal iyo juhdi fara badan geliyey sidii amniga loo sugi lahaa culaysyadii kala duwanaa ee amniga jirayna loo sulin lahaa hadday noqoto xagga een, ciyaalo weerada iyo dhallinyarada maandooriyeyaasha ee, amni xumada oo ay guul weyn ka soo hooyeen guul iyo gobodnimo ayaan u rajaynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed waxaanu faraynaa walaalaha soomaaliyeed in qof walba intii tamartii ah uu u gurmado waxna taro qofka soomaaliga ee walaalkii ah meel kale ku tabaalaysan waa waajib guud oo ina wada saaran dowladduna way u heelan tahay heeganna way ugu jirtaa wayna ku howlan tahay sidii ay muwaadiniinta ugu gurman lahaayeen guddigaana waxaa hogaamiye u ah eh, wasiirka arrimaha eh, dibadda oo hagaya si joogto ah baanu dadka soomaaliyeedna ula wadaagi doonaa waxa qabsoomay iyo dadku say usu guryo noqonayaan xogna uga heli doona una la wadaagi doonaa dadka soomaaliyeed ee ku sugan eh, dalka suudaan iyo meelahay tegi doonaan iyo sida dalka looga soo guryo- guryo noqon doono aad baan idiin salaamaya
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka kokakolla
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheedu u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qaba Dalsan Radio.
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburidhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersign subersign design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo qolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
waa hagaag dhegaystayaal meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan ayaynu idin leenahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac qeybihiisa dhexe ayaynu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirinana dalkaasi uganda waxaa lagu soo gebagabeeyey shirmadaxeedka dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya oo shir uga soconayay magaalada kambaala ee xarunta waddanka uganda lixiylabaatanki todobiyolabaatank ilaa iyo todobiyolabaatankii abriil sanadka laba kun saddexiyo labaatan ayaa waxaa laga soo saaray ugu dambeyn warmurtiyeed oo ay madaxdu isku raaceen warmurtiyeedka laga soo saaray shirmadaxeedka wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa ka koobnaa ilaa iyo shan qodob oo kale ah kow in la hirgeliyo habraaca dhimista ciidamada admis ee soomaaliya iyo weliba kabixitaankooda sanadka laba kun afariyo labaatan labo in la helo dhaqaalo ku filan iyo taageero dhinaca saadka ah oo la siiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya si si buuxday ugula wareegaan amniga dalka dhammaadka sanadkan in markaasi la qaado cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka soomaaliya si loo helo soomaaliya soomaaliya oo nabada waxaa sidoo kale la bogaadiyey guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka soo hooyeen howlgallada xureynta dalka iyo weliba dagaalada ka dhanna ah waxa loogu yeero argagixisada sidoo kale wadamadu waxaay sidoo kale hoosta ay ka xariiqeen ugu dambeyntii qarannimada iyo madaxbanaanida soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyadoo madaxdu ay isla qaateen siday muhiimku tahay in la xoojiyo howlgalka dalka looga xureynayo dagaalamayaasha al-shabaab iyagoo ay qayb ka noqonayaan madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya waxaa meesha ku jira oo aanay madaxdu meesha ka saarin sii joogitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya iyadoo u muuqato inay madaxdu isla garteen in ciidamada amisom wakhtigii lagu heshiiyey ee dhammaadka laba kun afar iyo labaatan laga saaro gebi ahaanba soomaaliya haddaba miyay ciidamada ee xoogga dalka soomaaliyeed xilligan ku fulan yihiin la wareegidda amniga guuda ee dalka iyo miyay soomaaliya haatan u baahan tahay ee ciidamada shisheeye ee ka howlgala gudaha soomaaliya ee qeybta ka qaata nabadgelyada soomaaliya su-aaladaas iyo kuwo kale waxaan caawa markaasi ila falanqeynaya aqoon-yahan cabdiraxmaan hiraabe oo qadka toos ugu jira cabdiraxmaan hiraabe soo dhowow intaasi kadib bal shirmadaxeedka kusoo gabagaboobay dalka uganda waxyaabaha ugu waaweyn ee laga soo saaray sidaad aragta waxaa ku jira wakhtiga ay ciidamada amisom joogayaan soomaaliya oo markaasi sidii horeba loo cilaamiyey soomaaliya laga saarayo si amniga soomaaliya ay ugula wareegaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed marka miyay kuu muuqatay bilihii dambe waxaan ogeyn in dalku howlgallo uu ka socday kaalin muuqata oo ay nabadgelyada soomaaliya ka qaadanayaan ciidamada admis haddii ay noqon lahaayeen howlgallada ka dhan al-shabaab miyeese kuu muuqata haatan soomaaliya inay amnigeedu ku filnaan karto oo ay ciidamada admis ay ka bixi karaan ilaa iyo laba kun afar iyo labaatan dhammaadkeeda
waa mahadsan tahay walaal marka ugu horeysa waa idin salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo adigoo barnaamijka baabiinaya intaas kadib sida aan la soconno warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wadamada t c c loo yaqaano ku shiray kambala maantii waan akriyey haddii aan yar u madaxsano howlgalkan ay madaxweyne xasan sheekh maxamed dowladiisu ay ku baaqday runtii waxaa laga gaaray guulo waaweyn howlgalkaas waxaa wada fulinayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan macawisleyda oo runtii u midoobay inay iska xoreeyaan kooxda al-shabaab howlgalkii weli wuu socdaa guulo badan waa la gaaray guulahaas waxaa dhinac socda guuldarrooyin ah in xarumihii ama deegaanadii la qabsaday ay dowladdu runtii aada ugu fashilantay inay hayso ama ay seebgarayso oo ay ama dib uga soo baxayaan ama kooxdii shabaab ay dib usoo weerarayaan ay ka qabsanayaan hase yeeshee dagaalku weli waa socdaa oo nin guulo la gaara weli dowladda gacan sarraysa oo deegaano badanaa la qabtay arrin waa taasaa arrinta kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii kuma filna iyo macawisleyda oo iskaashanaya in deegaanada maanta ay qabteen inay dagaalka sii wadaan hababa la xidhiidha saadka dhaqaalaha iyo tababarada la xidhiidha marka waxaad qof kastee soomaaliyeed ay dareemi kartaa in soomaaliya ay ugu baahan taha taageero in laga siiyo howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab waxaa kaloo nasiir dara ah runtii oo inta howlgalku socday aysan ciidanka amisom inaysan qayb ka ahayn ama aslis hadda loo yaqaano aysan qayb ka ahayn sida hadda warmujiyeedka ku qoranna waxaa lagu xusay in ciidamada amisom ay qayb ka qaataan howlgalkan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gacan siiyaan marka waxaan isqabanayn walaalkeeyow in ciidankii amisom hadda loo baahan yahay howlgalkan inay qayb ka qaataan haddana wakti aada u dhow in la leeyahay soomaaliya waa isku filaanaysaa ciidan ahaan oo amisom waa laga maarmayaa marka waxaa waa labahaan isku fay qabanaya ma garan waa gartay waxaan ogeyn shirkii ka dhacay magaalada muqdisho oo ay ka qayb qaateen madaxda wadamada safka hore la isku yidhaahdo oo ka mid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya oo ay dowladda federaalka soomaaliya wadamadaasi ay kaga dal- kaga dalbatay taageero ciidan oo ciidamo qaar xitee lagu waramayo in gobolada qaar lagu arkay oo wadamada ciidamadaasi ay ka joogaan soomaaliya ka mid ah oo aan hore qayb uga ahayn ciidamada amisom marka ciidamadaasi dheeriga oo ay dowladda federaalka dalbatay iyo in laysku jaangooyo waqtigii hore loo sheegay in ciidamada amisom ay ka baxaan gudaha soomaaliya inay ku baxayaan Eh, marka laysku barbardhigo labadaasi qodob maxay kula muuqataan
run ahaantii ciidanka amisom gaar ahaan hadda kuwa dheeriga ah ee dowladdu ay dalbanayso way qaban karaan dalka laakiin waxaa loo baahan yahay deegaanada la qabtay ama dhulka la qabtay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegaan islamarkaana ay seebgareeyaan ama ay gacanta ku hayaan si aysan jubjub meesha ay joog aysan u socon marka anigu waxaan aaminsanahay tillaabooyinka la qaadayo runtii ama ciidamada deriska wadamada deriska ciidamada ka imaanaya wax waa la qaban karaa dagaal dalkana waa la xoreyn karaa laakiin qabada taagan waxay tahay ma lahayn karaa gacan ku haynta deegaanada la xoreeyey weeye caqabada maanta jirta oo madaxweyne xasan sheekh hadda saraakiisha ciidanka hogaaminaysa uu yeeray oo maanta waxay ka dhacay budbud waxay ka dhacay galacad waxay ka dhacay masakoway oo aan wada ognahay oo runtii ay dib loo soo weeraray oo khasaaro badan ay ka dhaceen arrintaas marka waxaa looga hortegi karaa in la dhiso ciidamo tayaysan oo tayo leh oo tayo iyo tiraba leh oo soomaaliyeed oo deegaanka meesha macawisleyda maanta ay ka shaqaynayaan macawisleyda laftirkooda tababaro la siiyo ciidanka la qarameeyo macawisleyda waxay keenaysaa in tababaro ay qaadaan tirana qaadaan ma garan Wa- wa- waaya su-aasheedu waxay tahay eh, ciidamadan admis ee jooga soomaaliya in eh, warmurtiyeedkii eh, laga soo saaray galabnimaday maanta shir madaxeedka wadamada kaga soconay eh, wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya kaga soconaya wadanka uganda in lagu jaangooyey waqtigii hore loo cilaamiyey inay ka baxaan soomaaliya ugu dambeyn dhammaadka laba kun afar iyo labaatan eh, weliba iyadoo dowladda soomaaliya haatan ay dalbanayso eh, dalab kale oo ah ciidamo u- eh, wadamada safka hore ah inay qeyb kala noqdaan nabadgelyada soomaaliya Eh, miyay u muuqataa labadaasi qodob qodobo isqabanayo
walaal qodobkaasi eh, wuxuu muujinayaa in adduunyada ama wadamadan eh, africa ama wadamadan eh, ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ee t t c t t c da loo yaqaano inaysan eh, daacad ka ahayn in soomaaliya ay eh, nabadeedii iyo awoodeedii ciidan iyo dalkeedii inay dib u halato eh, aysan raalli ka ahayn ama ay daacad ka ahayn bay natusaysaa sababtoo ah suurtagal ma ahan in maanta ciidan soomaaliyeed ee diyaarsan ee tiro iyo tayo iyo tababar leh oo isku filna isku filan oo hanan kara amniga dalka soomaaliyeed inuusan maanta jirin cid kastee soomaaliyeed way og tahay adduunyadeeda way og tahay waa ciidanka maanta aynu u baahan in la taageero oo xarumihii ka soo baxay oo gacanta ku hay karin waxaa loo baahan yahay ciidanka amniga la wareegaya inuu tijaabo maro inuu maro sanado badan in la tijaabiyo in maxaa la dhahaa kow stabis inay martaa loo baahan yahay sida caadiga markii dalka ay ka baxayaan ciidanka nabad ilaalinta waa in isteemyada shaqooyinka lagala wareego xarumaha ay ilaalinayaan lagala wareego meel kastee amisom ay joogtay weli way joogtaa lagalama wareegi tagtarada ay joogtay way joogtaa waxaa loo baahan tagtarada in lagala soo wareego amisom ay kusoo ururto madaxtooyada ay kusoo ururto aeroboorka iyo iyo dekeda ay kusoo ururto meelo kooban ay kusoo ururto haddana kuwaas si tartiib tartiiba haddana loogala wareego laakiin in la yidhaahdo sanadkigo iyo wax bilo ka yar in la yidhaahdo ciidankiiaa kula wareegaya arrintaas waxay u muuqataa inay tahay shimbiraya heesa iyo waqti lumis iyo Waa in maxaa la dhahaa hadhow sanad aduu- labada kun iyo labaatan afartii la gaarana inta laysku yimaado la leeyahay haddana sidii oo kale in la leeyahay marka Oh, waa- arrintaas waxaan u qaadanaynaa runta fikir ahaantiina saas aan aaminsanahay saas u fikirahay wa wa wa waa garta marka waxyaabihii sidoo kale eh, shirka maanta lasoo gabagabiyey kasoo baxa waxaa ka mid ah inay wadamadan ku baaqeen in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran marka maxay ahmiyada ay soomaaliya u tahay in eh, ay wadamada africa ee ciidamada ka joogaan soomaaliya ay ku baaqaan si wada jira weliba in cunaqabateynta hubka soomaaliya laga qaado
ahmiyad gooniya ayay u leedahay runtii oo aada muhiim u ah in soomaaliya in cunaqabateynta hubka laga qaado in soomaaliya ay heli karto hubka ay een, eh, ciidamadeedu ay isticmaalaan waxaad la socotaa hadda soomaaliya si toosa inaysan hub iibsan karin hub taya leh een, eh, lagula talagalay in nimankaan lagula dagaalamo ee ka sarreeya hubka ay maanta al-shabaab ku dagaalamayaan in dowladda soomaaliyeed ay hesho waa arrin muhiim ah waxayna muhiim u tahay in guulo waaweyn laga gaaro dib u xiraynta dalka marka arrintaas ahmiyad gooni ah ayay soomaaliya u leedahay waana soo la soo dhaweynayaa runtii een, eh, waxaana aaminsanahay een, eh, inay noqon doonto arrinkaa lin weyn ka qaadata arrintan laakiin waxaan isleeyahay dhowr jeer ayaa lagu baaqay lana taageeray in soomaaliya oo naqabateynta hubka laga qaado qaramada midoobana ay ka biyadiinta ma garata marka waxaan isleeyahay waddadii shalay unbay maraysaa
waa waa garta marka sidee bay kula muuqataa eh, inay soomaaliya uga filnaan karto eh, amnigeeda gudaha eh, haddii ciidamada admis laga saarayo soomaaliya
anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya een, inay samayso isku tashi iyo waxwada qabsi la xidhiidha dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay soomaalidu inay dhisato waxay iyagu leeyihiin soomaalidu waxaa la rabaa inay iyadu samaysato mashruuc ay soomaali leedahay inta la leeyahay wadan hebela wax noo dhisaya amba la faragelinayo amba hay-ad hebela wax noo dhisaysa cid kasta inay wax kuu qabato ma jirto haddaanu annagu aanan waxba qabsan waxaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaa la rabaa inay iska kaashadaan ciidanka soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay in dadka soomaaliyeed ay mushaarkooda ururin karaan warbajooka soomaaliyeed hadday qaaraan u ururiyaan inay ciidanka soomaaliyeed ay mushaarkooda bixin karaan ayaan aaminsanahay canshuurta soomaaliyeed in maxaa la dhahaa in dib loogu dhisi karaa ciidanka soomaaliyeed ayaan aaminsanahay ciidanka soomaaliyeed tababar iyo tayo loo samayn karo oo cilmigooda iyo tababarkooda la dhisi karo ayaan aaminsanahay haddii qaali laga yahay bal mashruucuna uu noqdo mashruuc soomaaliyeed oo soomaali ay ka go-an tahay Een, laakiin haddii faragelin shisheeye ay jirto mar walba wadamo ay ku taageerayaan Eh.
een, run ahaantii waxay muujinaysaa in dib u dhac kale iyo mar kasta horu socod ayna jirin qaali kacaana ma jirtaba een, ama aad bay u yar tahay in soomaaliya ay ciidan dhisato ay iyadu leedahay waana sababta wadamo badan ay ugu mashquulsan yihiin ma garan waayahay eh, aadan kugu mahad celinayaa qoyaan cabdiraxmaan hiraaba ayuu ahaa waxa uu caawa ila falanqeynayay shir madaxeedka kusoo gabagaboobay dalka uganda qodobadiisa kasoo baxay ugu muhiimsaneyd in cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaado iyo qorshaha ciidamada admis ee ka bixitaankooda gudaha soomaaliya weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dildiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matrix superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aan waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtay
baryaa marshaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse noloshu ma lahayn macane macnaha adiga u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay suber sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda suber sign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida suber sign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan
waa hagaag dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay habeen wacan wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan markan haddii aanu fiirino golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ee shirkooda toddobaadlaha oo ay yeesheen waxa ay ku magacaabeen xisaabiyaha guud ee dowladda shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya uu maanta uu guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane saalax axmed jaamac ayaa lagu ansixiyey magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda iyo heshiisyo iskaashi oo ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo qatar golaha wasiirada waxa uu ansixiyey soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda kaasi oo loo magacaabay mudane cabdiraxmaan maxamed anas oo ay goluhu sheegeen inuu khibrad dhanka maamulka iyo maaliyaddu u leeyahay golaha sidoo kale waxa uu ansixiyey heshiisyo iskaashi oo dhinaca maamul wadaagga ah oo ku saabsan dhaqangelinta sharciga canshuurta kastamka soomaaliya iyo qatar soo jeedin ku saabsan kubiiritaanka aagga ganacsiga xurta ah ee dalalka carabeed iyo weliba heshiis hisaabgarad ah oo iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya iyo qatar wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa sidoo kale golaha waxay warbixin ay ka siiyeen howlaha markaasi aan yidhaahdo howlgallada ka dhana al-shabaab ee dalka ka socanayo golaha waxaa warbixin la xiriirta xaaladda soomaalida ku nool dalka suudaan uu ka dhageystay guddiga gurmadka soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku go'doonsan colaada waddanka suudaan hagaag dhinaca kaleetana maalin maanta waxaa magaalada laascanood laga soo wariyey tira madaafiic ah oo ay ciidamada somalilan ay ku garaaceen halkaas khasaare dhimasho ee dhaawacyo leh ayaa jiro balse lama oga tirada rasmiga ee khasaaraha ay leeyihiin hase yeeshee waxaa lasoo wariyey ama muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday goobaha madaafiicda ay ku garaaceen ciidamada somalilan ayaa muujinaya burbur laxaad leh oo magaalada mar kale gaaray ugu dambeyntiina guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid faysal cali waraabe waxa uu maanta ka hadlay wafdi ee markaasi ergo nabadeed oo magaalada muqdisho ka tegay islamarkaasina gaaray magaalada hargeysa waxa uu faysal cali waraabo uu sheegay in ergadaas aanay dhexdhexaad ka ahayn colaadda laascanood maanta maruu hadlaya ayuu yidhaahday bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu calaa sayidina maxamed sala allahu aleyh wasalam ilaahay mahadle subxaana watacala ilahay nimcooyinka badanaysa mahadle de waa sidii aynu ku tashanay inaynu shacbiga reer somalilan aynu weygii mar u waranaa halka xaalad marayso alxamdulilahi rab alcaalamiin alxamdulilah rab alcaalamiin dagaalkii magaranaysa ee afguriga ka bacdi wax weyne ma dhicin oo ah aan ahayn tuuriya tuuriyada aan ahayn iska caadida ah ma ahayn dhicin alxamdulilah rab alcaalamiin ilahay waxaan ka barya intaa inagaga soo afjaraa ilaah ka barya subxaana wa tacaala mar kale iyo mar saddexaad waxaan leeyahay horta ciidamadeena dulqaadka badan leh ee guusha ilaahay subxaana wa tacaala markasta siiyo hambaliya hambaliyaan leeyahay hambaliya hambaliyaan leeyahay saa u dulqaata waa dadkeennii waynu iska heshiin doonaa insha allahu tacaala shisheyna way iska tegi doonaan way iska tegi doonaan qolooyinkaa u yimi hiil hiil hiil hiilka u yimi hiil toleed waxaan le waa hiil waa hiil waa hiil shaydaanba weeye haddaad tol tihiin inay wanaag ka shaqaysaan behe oo walaala isku keentaan dadkan meel kale tegi maaya akhritaanka tana insha allah saas ku noqon doontaa intaana dad badan oo dambe inaga dhimanin intaana hawsha shacbiga inaga saaran xilka inaga saaran inaga jeedin intaana mustaqbalkeena soo socday aanay dib u dhac ku rigin waxaan jecelahay mar kale ugu yeerayaa garaad jaamac garaad ismaaciil iyo inta la caqliga ah inay nabadda qaataan xabadda joojiyaan wixii dhibaato ah na dhex taala shacbiga reer somalilan iyo beeshaas wax dhibaato dhex yaala ma jirto dad waa dhasha waayiin waxaa laga cabanaya waxa weeye waa musabix musabixina waxay ka sidii ku hore u tegay baan ku tegi doonaa insha allahu tacaala doorasho ayuu nagaga tegi doonaa marka waxaan leeyahay hala dulqaato hala kala reebo dalka iyo muuse hala kala reebaan leeyahay dadka iyaguna dalka u nacay musabixe waxaan leeyahay musabixi dalka ha u nicina dalka ha u nicina muuse xoog inagu haysani maayo waa aragtaan maanta sida in cadogoe loosoo loosoo loosoo loo soo dhaweeyey ama suldaanka ah wasaxa loo soo dhaweeyey sidii garaadadii iman iyo laascaanoodoo kale loo soo galay ayaa loo soo dhaweeyey taas waxay tusaa qaybsanaanta dhexdeena ah waxaan intaas ku filan tahay oo ku dhammaan karaytaa muuse oo doorashadii maabkii doorashadii madaxweynaha qabtoo ku dhiirada waa wax xaq loogu leeyahay maaha wax alaleeya tanaasul samee wax laleeyahy sharciga ilaali mar kale iyo mar saddexaan ku leeyahay war sharciga ilaali war dadka midee war labadan magaranaysaayey gantaalo dabada inaga yaala talaas caanood iyo iyo ta doorashada madaxweynaha war ba mid ba mid horta inaga saar oo doorashada madaxweynaha road maabkeedii isku keeno aan sameyno haddii kale waxaad arki doontaa inaynu labadaas hadday nagu shamaadaan dalkaasi uu meel xun mara oo himadii dadku oo meesha ku baaba'an baan ka baqaya waxaan jeclay inaan sheego horta qarannimada somalilan sofirintiga somalilan ayay meelku dhex ku tahay marka la leeyahay ciidamada ka durkaya laascanood adduunka lama arag meel dowlad la yidhaaho magaaladaada ka durka ciidamadeeda waxaa loo baahan yahay in halkaa lagu bedelo oo la yidhaaho ciidamada shisheeyaha ah ee hiil qabiil u yimi isa cayga keeni isa nabceedka ku dhex abuuraya dadka reer soomaaliya dhexdooda inay ka baxaan inay ka baxaan baa loo baahan yahay ciidamada shan iyo toban sana ay joogeen waxaan khayar ahayn iyo wanaag iyo nabadgelye ahayn oy meeshaa ay kala yimaadaan laascanadii agagaarkeeda ilaa tugraqna lama arag marka waxa weeye waxaan suurtagal ahayn in wakti la iskaga qaado oo dagaal aan micnalahayn lagu qaada waxay keenaysaa dadka xilka inaga saaran mas-uuliyiinteena ayay meel kaga dhacaysa marka waxaan leeyahay himilada iyo beenta g twenty one ay xafiisyada adduunka la joogaan mid suurtagelaysa soomaalida ka suurtagelaysa maaha mid soomaalida ka suurtagelaysa maaha ciidamada somalilandna taaka somaliland ay leedahay ka dhaqaami maayaan qarannimada somalilandna qarannimo lagu keenay xoog boqol kun oo dhin ku dhinteen in caadiya la yidhaaho gorgortay bay gelaysaa suurtagal maaha somaliland iyo soomaaliya waxay ku wada hadli karaan un waxay wada qabsan karaan laakiin marna miiska imani mayso somaliland qarannimadeeda in laga gorgortamo wax miiska la keeni karaa marna ha ku seexanin waxaa la keenaa miiska marka la kala adkaan waayo maanta soomaliya dhulkeeda bay haysataa shuruudihii dowladnimo dhan way haysataa qaran buu ahaa gooni istaag mahe waxaanu ka baxnay oon weliba xoog kaga baxnay midnimadii aan la sameynay unionka aan la sameynay bilaa shuruud ahaa een heshiis jirin ayaanu kala baxnay oon kala soo noqonay qarannimadayadii marka waxa weeye waxaan leeyahay waxay qoraan midiyaha internationalka iyo iyo international magaranaysaye n g o du organisationka sida human rightska sida uns h r-ka iyo riboorday qoriyaan ee wada beenta ah g twenty one baa u qorta iyo way ku hadlaan way saxeexaan g twenty one baa qorta tii u dambeysay ee ka hadlaysay lahascado human rightska ee dadka qaxay infilate garaynaysay gobolka soolow dhan baanay ku nooleen magaana saddex boqol oo kun ya iska daa lahascaanooday waxaasoo dhan waxaa weeye waxay ka shaqeeyaan waa g twenty one haaraagi maxamed siyaad barre ayaa horta waxaa ka shaqaynaya laakiin dhag loo rimaayo waxaan reality on the ground dhabta gudaha dalka ayuu mahadhow lagu socon doona adduunka uu kala qaadanaya waxaas dabayshay raaci doonaan riboorada beenta ah haddii ala yidhaahdo waxaan ka hadlayaa jecelahay iyagana hawiyaha wafdigan hawiyaha ta horta in ummad isqabata la dhexdhexaadiya waa waxa weeye ee soomaaliya ee ka kooban beeshaas waxa weeye waa meesha meesha ku jirta laakiin waxa weeye nimankan waxaa ka xumaaday ruudka ruudka marka halkay soo mareen way ogtihiin garow way ka degen garow maxaa ma somaliland baa laascado hadla yimaada way argsa waxay ku hadlayeen haddana waxaan u aragnaa anigu inaan nimankaas sulx wadin baan u aragnaa hore waan uga hadlay weye haddaad taarikhdu aragtana inaa ugaas cali maalinta isdiliyeen uu doonayay inuu wax yeeleeyo farmaajo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynihii hore xasan sheekh sheekh shariif xasan shariif sheekh shariif dee may dhexdhexaad may ahayn farmaaji la socday dee nimanka toodiiba dhexdhexaad ka noqon waaye dee tiina dhexdhexaad ka noqon maayo marka ayaga waxaan leenahay ilaahay baarika iska noqda somaliland iyo iyo iyo iyo reer laascanood waxba kama dad walaala weeye anaga heshiinayne tiini baa tiini baa baylehe tiina hagaajiya tiina hagaajiya marka nimankaasna waa niman aan dhexdhexaad ahayn already waan anugu hayaa markay ka noqdeen laascaanood riboorkay u direen diblomaatiyiinta waan hayaa way geyseen already goyaankoodii marka waqti ha iskaga khasaarneen reer somalilandow ha iska noqdeen ha iska noqdeen waxaa jira hadday reer soomaaliya odayaal jiraan odayaashaasay soo raacay lahaayeen xaadi iyo gruubkooda odayaasha beesha hawiye aya aya aya ayay soo raaci lahaayeen waa niman lasoo diray soo brogram geliyey iska noqda baan leeyahay walaalahay iska noqda waa mahadsantiine waxaa kaloo markaa insha allahu jecelahay madaxweyne waxaa leeyahay aan kusoo kusoo goobaya hadalkaygii madaxweyne doorashadii madaxweyneha roadmapkeeda aan sameynay isugu kenkeen oo dadka midee haddaanad dadkii gudaha midaynin haddaanad hargeysa iyo burcayo eergaaba dadkoodii midaymin laascaanood midoobi mayso ninka dadkii ogolaa magaranaysaay diyaarka u ahaa doorashada midayn kari waaye reer laascanoodoo fara shisheeye soo geleen ma midayn kartid waxay midnimada soo ay nimankaasi u taagan yihiin oy leeyihiin anigu muuse intuu joogo nabad la qaadan mayno hadalkooda waa ka habeen mana wada hadalna marka madaxweyne doorashada maxooda qaado calafkaaga ka qaad dowladdii baad haysataa hadda waxaa igu maqaalaha commishnkaad usoo wadaa sharci kale sharci adigu aad doonaysid inay ka hoos timaado commishnku imanka muran kale haynagu bilaabin goor commishona taataabto ilaa laba kun iyo koodii la sameeyey oo sharciisu yaala yahay sharci baan sameynayaa commishnada qabi ah jooji baan ku leeyahay markaas waan kula talaya war kuwa ku xeersanowna war caqli ku kordhiyo muran kale haynagu bilaabin war muran kale haynagu bilaabin xeer maanta loo baahan yaho commishoni ma jiro inaga jooji kaasna inaga jooji kaasna anuu si odaymaan kula hadlayaa muusan biixow dadka maadaamaad meeshii fadhiidin ood mataydaga haysid war dadka mide war marun wax wanaagsan khayr ha lagaa maqlo war marun wax fiican ha lagaa maqlo war marun wax odaynimo ha lagaa maqlo war marun si madaxweyne u hadan shan sanaad joogtay miyaad wax ku baran kursi wax waa lagu bartaaye waa lagu koraa kursiga waxaan leeyahay dadka reer somalilandna walaal dadkiina ha nicina muuse ha u nicina cid kale ha u nicina qarannimadeena ilaashada midnimadeena ilaashada wax istara ciidamadana ciidamadana gacan siiya dadkii agoontaha gacan siiya kuwa dhaawac ah gacan siiya hala dadaalo hala isjeclaado muxubada hala badiyo
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo